weli waxaan ku jiraa gabayadii balse aan waddadan unwado halkaa markii la marayo ayaa waxaa dhacday inaan idhi dadkani ma sidanunbu ku noolaan oo singulow hal maad yeeshid dadkan maad u samaysid nin xukuma dawlad baan dhisay marka ninkii xukumi lahaa ayaan waayay waxaan u maleeyey inuu dhintay daacad baan u bixiyey ninka haddana waxaan idhi hadda nin dhintay maxaad uga gabi mar labaad waxaan idhi armaan hooyadiiba la guursan oo dee kaa maxay idinku gaadhi weeye jawaabtii waxaan idhi armu kuwan masaakiintaee geedaha iska jiifa ee la dhibayo yahay wallaahi way u dhowdahay marka daacad ayaan la dardaarmayaa oor kastaba ha dhasho waxaan dadka uga digayaa soomaaliyeed inaynan haddii ay dawladnimo helaan waxyaalihii ay horey ugu kici jireen ee sidaa inoo gale ee inoo baabiiyey inay ka digtoonaadaan haddii aan laga digtoonaan dhibaataa imanaysa iyo soomaalidu waxay isku wada haysataa qoobad yar anigaa lahaa meeshan iyo anigaa lahaa dhulkoodana haddaad baabuur ku marto wax yar baabad wax la degan yahay arkaysa haddana waa is haystaan dadna uma hayaan duunyana uma hayaan mid weliba wuxuu leeyahay anigaa leh taana waxaan rabay inaan tuso waxaba inaan isku cayniya baydkooyo marka daacad waa kan qabaygii daacad odhan jiri talaadaan ilaah kugu duweyn waa lagaa dadiiye waanu kaa daboolmaa caqliga diiraddaa lumiyo dareenkaagu meel aan u rabin buku dubuqsina didmasaaran baad yeelan iyo bayr madaasha ahee dadkana waxaad u necab tahay qofkii ku dansheega diinkii waxaan nahay hilbuhu dibad ka yaalleena ee habar dugaagu u tashaday inay daliigaan haddana daayin amarkiisa weyn saanta loo diray siyaasadii duqowday ee lahayn duxiya iimaanka ee taniya daakhili jirtay ee dubatay soomaali een dunida meel raacsanayn dacadti mooyaane sida idaha daydayo sharcigii dacalka loo saaray dilaal iyo mallaaloobay ee wada darleefoobay ee sunniya boog daacay ee weliba ciin daaqay dureedada ku meeraystay een dibadda gaadhaynin daacadow haddaad ararto waa inaydun diidaan isku dire abwaankii ahaa dabiya baasinka ee dibadda soo dhigay sirtii daydka lagu ooday ee noo ducee lagalayahay dirira mooyaane ee qoray dawaankii ahaa duma colaad raagta daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan tacliintii dibira weyn kuwii doontay jaamiciga aqoontii ka dara iyo kuwii gararhka sii daystay daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan mushtarkii dilaaliga ahaa daynbankiga qaati dukaan iyo macdaar suuqa iyo doona iyo keene markabkii kolkuu soo degaba aan dadku arkaynin dekadii wasiir iyo ku-xiga uu daldalay raamsay bakharadii dangaarlaha ahaa duuge iyo aasi canshuurtii dulsaarbadan ahay daalin xeradiisa daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan ila tahayda kuwa soo diree aan dal kaba joogin in degelkan barakacay ogey siduu u daaduumay ee carabka dalabta leh wargeyska ugu deeqaya ee daarra kala seexday een diinadiyaba haynin ee doolarkii ay cuneen laysu daba joogo daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan weligii ma daahiro askari waa damiin falan waanu kaba ducaystaa qofkii diinta caabuday dunidu maamul uuma dhibatiyo meel dad joogaba dibaddaa la geeyaa cidlaa lagu dugaalaa derbi adag haddaan lagu xanibin daaha soo furay xakame yaa daqlaha loo dhigaa lagu daweeyaa wuxuu dallaayad ugu boodayaa waa dagaal gala in la dilo inuu dilo ayaa loo diyaarsaday mana dallaco haddaan faraha dhig uga danuunayn daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan waxaase odayga loo diiday ee taranka loo daayay dumarkii iyo carruurta yay rabaan inay duducaan wax maraykan uu damacsan yahay jilkan dabargoob beelihii danaaniyayey yaa raaci duushada yuhuud baa damaandadan ku qoran laysu soo diray badihii dihnaana caydhi yurub yaa daf soo tidhi doofaan kuxaad kii gartow noqoy dalkeenniye daacadow haddaad aragto waa inaydun diidaan dalka yaga burburay sheekadii duuraan la faalleeyey duquniima waa shile markii aan damani fufnay wixii nalaga doonay dahabkayga kaydka ah gorgoro lagula doodaayey amay dihatay foosha ay badhood dacadducaynaysay waa duriya daabace korkii daarac nala saaray reer galbeed waxay naga damceen gaadha dulucdiie daacadow haddaad aragto waa inay idin diiddaan nin doorkii ka madhay reer carbeed doqon xun mooyaan daartii jamaal uu fadhiyey laga dabay raac anwar dabadii boor baa ka kacay degel masaareeb dugsigii bambeelle uu ku jiray daahib u go'ay boqor faysaloo dunida nool nama dileen gaal odhoolkaa kuweyd laga daldari deeqna muu tarin dubay wiilka jooga yaan ogayn dunida maanta ah sheekh saa'id dawgii ka baydacadti mooyaan sudaan dabbaa laga dhex shiday laysku soo diray yabanaha waxay doonayeen inay isdiidaan wax qadaafo u daydayaa galaba daan raac asadna daallin weyn buu naqdiyo danaha rusheeg ciraaq waxay ku dilayaana waa diinta caabuda dunida cumaan baan lahayn mara dabayleed dulli baa marookiya baxriin loogu dawgalay daraadeen usoo noqon karayn doona saakana hadday maanta nagu daawadeen doorba waa qol daacadow haddaad aragto waa inaydin diidaan haddiise aan dadweynahan arkay qunduliya hoos eegay waa adhi dareera oo qoryalo dhiigga daaqsada darkaa lagu adkaystaa sidii dhooba daayaca oradso dil baa lagu yidhaa kii dadkuu xigay waa wada damane iyo ma oga aan cidi danaynayni daacadow haddaad aragto waa inaad dar yeeshaa ina suldaan timacaddaa wuxuu yidhi cabdullaahi suldaan dadkan la hadlayaabaan lahayn duxiyo yimaad hanuun bugdamqanaye dhaguhu uma daloolaan bal inay dalfoof tahay qalbiga dooni laga saaray wixii horay usoo daashada bay degashanaysaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaan ina suldaan dabuubtu lahaa waxaa daliilkii umurtiisu waxay daaranay daayo waa qor aniga oo godku degi jiriyo buuxinay dereg bal haddana waxaan damacsanahay imaan dadka u sheego war ogaadeenkan doollood hadduu cadala soo daaqo ama ay abgaar soo degaan daaqatiya faafan oo ay ma urursada damcaan tarar duleedkeeda dadka sheekisaar dhalay hadduu webiga daan qaado dila iyo nugaal bari haddaan deris walaaleeyo docmo iyo hadday laadka qoransaylac wada daaqdo diri dhaba goday iyo jigjiga same u daaweeyo diri dhaba goday iyo jigjiga same u daaweeyo dulcad dulcad iyo birbira dulcad iyo birbira gedo haddaan doonni wada saaro inta webi degtoo idil haddaan dan u heshiisiiyo dagoodi iyo raxan weyn awdihan waama deriseeyo degaamada lixda ah mudug hiiraan deris walaaleeyo dekadii markaad jawhar iyo xamarba daaweeyo cumaladu- culimadu ducee culimmadu duceeyaan ibliisnama dureeyeen danteedaa qabiil loo tusay iyo boogdakana eeg rag xunna way ku dabafayshan tahay duurkan maanta ah dilaase inuu xukumo maya maya ayuu yidhi dareenkii isku daashay waayuhuna wawdiga rogayaa kuwa duca qabow kici hambadan duurkuyaaca ah waa daacad halgaajoog